halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo weliba barta internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti kowda bisha ogost sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan barnaamijka fiidnimo idinku hayno waxaa dhegaystayaal ka mid a dowladda britain oo baadhaysa eedayn musuq maasuq oo lagu eedeeyey shirkadda britishka ee soma oil oo shidaal ka baadhaysa soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay la yaabtay eedahaas eedaymahaasi musuq maasuq ee shirkadda lagu eedaynayo aad iyo aad baa wasaaradda macdanta iyo batroolka iyo guud ahaan dowladda soomaaliya ay ula yaabtay annaga ka wasaarad ahaan waxaan odhanaynaa marka ugu horeyso qolooyinka rabo inay baaris sameeyaan waa u madax bannaan yihiin amisom oo lagu eedeeyey in ay qoys ka kooban lix qof ku dishay marka balse waxay dhinaceeda sheegtay in dilkaasi al-shabaab ka dambayso waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka
maamulka ahlusunna wal-jamaaca ayaa xabsiga dhigay ilaa shan wariye oo ka howlgelayay magaalada dhuusamareeb afar ka mid ah saxafiyiinta la xidhay ayaa waxay la shaqaynayeen warbaahinta madaxa bannaan midka kalena wuxuu la shaqaynayay raadiyaha iyo tv-ga dowladda soomaaliya ahlusunna ayaa wariyaashan ku eedeysay inay diideen amaro sheegaya inaysan ka hadli karin wararka siyaasadda islamarkaana uu isa soo diiwaan geliyo wariye kasta ururo saxaafadda ururo saxaafadda ah ayaa cambaareeyey xadhigan waxayna ku baaqeen in si deg deg ah loo sii daayo saxafiyiintan
hogaamiyaha cusub ee ururka taalibaan mulla akhtar mansuur ayaa soo diray fariin muuqaal ah taasi oo ku sheegay in taalibaan ay weli sii wadi doonto dagaalkay ka wado dalka afghanistan ilaa iyo inta shareecada islaamka laga dhaqangelinayo dalkaasi hogaamiyaha cusub ee taalibaan mukhtaar waa mulla akhtar ayaa sheegay in dhammaan go'aamada la qaadan doono ee ku saabsan nabadda iyo dagaalka ay noqon doonaan kuwa ku dhisan shareecada islaamka hogaamiyaha ayaa sheegay in maamulkiisu uuna hubin cadhaahde uu hubin doono in la mideeyo dhammaan dadaalada u wada ururka taalibaan isagoo sheegay in xilkan uu horey ugu wareejiyey hogaamiyihii hore ee ururkaasi mulla cumar xilligii uu noolaa uuna hawsha halkaasi kasii wadi doono madaxweyne ku-xigeenka yemen khaalid baxaah ayaa noqday sarkaalkii ugu sarreeyey ee booqda dalka yemen xukuumadda yemen ayaa dalka dibadda uga maqan ilaa markii dagaalyahaniinta xuutiyiinta ee dalka iiraan taageerada ka hela ay xukuumadda yemen dalka ka eriyeen master baxaax oo sabtida maanta ah dalka ku noqday ayaa la filayaa in uu shirgudoomiyo xukuumadda dalka oo toddoba wasiir ay ka joogaan magaalada cadan sarkaalka reer yeman ah ayaa wakaaladda wararka a b u sheegay arrintan madaxweyne ku-xigeenka yemen ayaa ka soo duulay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga halkaas oo dowladda fadhi u ah ilaa markii madaxweyne cabdirab mansuur alhaadi uu ka cararay magaalada cadan oo xuutiyiinta dalkaasi ay qabsadeen bishii maarj ee sanadkan
cilmi baadhayaan ku howlanaa in tallaal loo helo xanuunka ibola ayaa sheegay inay aada ugu dhow yihiin inay soo saaraan tallaal rasmi ah oo uu yeesho xanuunkaasi laanta caafimaadka ee dunida ee w h o ayaa sheegtay in tallaabooyin hordhac ah oo lagu sameeyey dadka ku nool dalka guinea ay muujisay in tallaalka tijaabadahay uu yahay mid si weyn uga hortegaya xanuunkaasi waa jariidad arrimaha caafimaadka wax ka qorta oo laga leeyahay dalka britain ayaa daabacday natiijo horudhaca oo ka soo baxday tijaabooyinkaasi la sameeyey xanuunka ebola ee ku dhuftay dalalka ku yaala galbeedka africa ayaa dilay dad ka badan koob iyo toban kun oo qof kuwaasoo badankoodu ku noolaa dalalka liberia guinea iyo siraleon
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad wararkaasi kala socotaan xafiiska dowladda britain u qaabilsan baadhitaanada musuq maasuqa iyo isdabamarinta ayaa ku dhawaaqay inuu baadhayo eedeymo musuq maasuq oo la xidhiidha shirkad british ah oo shidaal ka baadhaysa soomaaliya oo lagu magacaabo soma gas and oil shirkadan waxaa madax u ah hogaamiyihii hore xisbiga talada haya ee conservativeka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay la yaabtay eedaha musuqmaasuq ee shirkadan lagu eedeeyey waxayna sheegeen in haddii lala soo xidhiidho ay wada shaqayn samayn doonaan warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
xafiiska esefo ma uu faahfaahin eedaha musuqmaasuq ee shirkadda loo jeedinayo shirkadaasi oo xarinteedu ay magaalada london ku taallo ayaa arbacadii toddobaadkan baadhis lagu bilaabay shirkadda sooma ayaa dhinaceeda sheegtay inay kalsooni ku qabto in eedaha loo jeediyey ayna aas aas lahayn islamarkaasna ay la shaqaynayso xafiiska la dagaalanka waxistabamariska ee esefo shirkadda ayaa hadalkan oo ay sabtidii maanta soo saartay ku sheegtay in mar walba ay dhaqdhaqaaqyadeedu ahaayeen kuwo si buuxa sharciga u waafaqsan akhlaaqna ku salaysan shirkaddu waxay intaasi ku dartay in arrintaas mustaqbalka dhow xal loo heli doono war laga helay qof diblomaasi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa wakaaladda wararkaee reuters u sheegay in kooxda qaramada midoobey ee la socodka arrimaha soomaaliya ay baadhis iyaduna ku hayso shirkadda sooma kooxdan qaramada midoobey ayaa baadhisteeda si gaar ah diiradda ugu saaraysay heshiis la xiriira kobcinta awoodda ee wasaaradda saliidda soomaaliya sharaxaad ay shirkaddu bishii abril siinaysay koox maalgashadayaala ayaa shirkaddu sheegtay in heshiiskan uu ku jiro mushahar la siinayo shaqaalaha wasaaradda iyo khubarada wasaaradda la shaqeeya waxaa intaasi dheer in shirkaddu ay sheegtay in wasaaradda loo qurxinayo loona qalabaynayo xafiisyadeeda shirkadda sooma ayaa sanadkii kii heshay qandaraas aan cidila wadaagin oo ay ku baadhayso khayraadka labiyo toban goobood oo saliid iyo gaas laga eegayo kaas oo koobaya dhuldhan lixdan kun oo kilomitro isku wareega heshiiska waxaa ka mid ahaa in shirkadda sooma ay xaq ula yeelanayso inay eegi doonto goobo kale haddii ay doonayso inay baadhi samayso cabdirasaaq cumar maxamed oo ah wasiirka amniga soomaaliya ee xukuumadda hadda horeyna u saxeex heshiiskan sanadkii isagoo ahaa wasiirka khayraadka ayaa sheegay in baadhista xafiiska la dagaalanka waxistabamariska ee britain uu la yaab ku noqday wasiir cabdirasaaq cumar maxamuud ayaa isagoo la hadlaya wakaaladda wararka reuters waxa uu yidhi arrintu heshiis wanaagsan ayay soomaaliya u ahayd ma garanaya sida ay baadhistu ku timid amaba nooca musuq maasuq ee laga hadlayo haddaba sidee ayaa wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya ay arrintani hadda u aragtaa waa kan ibraahim cali xuseen oo xidhiirhka dibadda u qaabilsan wasaaradda aad iyo aad baa wasaaradda macdanta iyo batroolka iyo guud ahaan dowladda soomaaliya ay ula yaabtay warra caynkan oo kale inuu soo baxo waktigan welito muhiimka ah oo ay soomaaliya ku tallaabsanayso inay khayraadkeeda ka faa'iidaysato annaga ka wasaarad ahaan waxaan odhanaynaa marka ugu horeyso qolooyinka rabo inay baari sameeyaan waa u madax bannaan yihiin hay-adaha dawladdana de wawaa waktigii la rabo waa la baaraa hadii ay haddii wax lagu tuhmo haddii ay wax jiraan run ahaantii qolada baarista weli nooma imaan de marka markay noo yimaadaan ay rabaan inay baaraan waan sugeynayna waana la shaqeynaynaa markaa kadibna wixii khalad jirana waa la ogaanaya wixii aan jirinna marka waxay noqonaysaa in in dib looga noqdo oo oo warbaahinta markaa loo sheego wixay baarayeen inaysan waxba ka jirin waan gartay shirkaddan soma oil and gas hadda wada shaqeyn ma idinka dhexaysa shirkadda wada shaqeyn waa inaga dhexaysa shirkadda waxay heshiis ay dowladda soomaaliya la gashay sanadii labadi kun iyo saddex iyo tobankii bishii agost heshiiska ay la gashana waxay ahayd in badda soomaaliya ay ku sameyso wax la yidhaahdo seismic survey marka waxay la gashay wax la yihahdo seismic survey option agreement bal in la baaro inay meesha badda soomaaliya xeebta soo xig bal inay wax ku jiraan in kale heshiis noocaasa laba dhacay heshiiska wuxuu ahaa inay markay baaraan daytada soo ururiyaan kadib la ogaado meeshay wax ku jiraan meeshaysa waxba ku jirin marka baarishii way dhamaatay way la activitygaas oo explorationka wuu dhamaaday marka waxaa la sugayaa oo bishaan agost aan ka sugaynaa in daytadii ay dowladda soomaaliya kusoo wareejiso soma oil marka heshiis noocaasaa jiray wada shaqeyn shirkadda soma waxaa madax ka ah michael howard oo ahaa hoggaankii xisbiga conservatifeka xilka hoggaankana markaasi kala wareegay ra-iisul wasaaraha hadda ee dalka david cameron shirkadda soma ayaa ku celisay inay kalsooni ku qabto inaanay wax dembi lahayn baadhistana ay u hoggaansamayso warbixintaasina waxay ahayd warbixin ku saabsan eedayn loo jeediyey shirkadda soma oil iyo gas oo dalka britain laga leeyahay lugeeda inay musuq maasuq samaysay haatanna dhinacaasiyo marka howlgal ay ciidamada amisom ka fuliyeen magaaladaasi ayaa waxaa ku dhintay dad reeda maxamed macalin iidey oo ka mid a dadka marka degan ayaa v o a u sheegay in amisom ay si badheera u dishay aabbihii iyo afar wiil oo la dhashay iyo weliba adeerkii tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay markii ciidanka amisom qarax lala beegsaday amisom waxay beerteeda waa barteeda twitterka ku sheegtay in dilkan ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka marka kula xiriiray maxamed macalin iidey wuxuuna weydiiyey falkii maanta dhacay
shalay galabtii markii afartii tobay galabnimay eheday ayaa ciidanka misal magaala soo gashay markii magaala soo gashay qarx ayaa qarxa ayaa lala beegsaday waan gartay marka qaraxii kadib maxaa dhacay qarxii kadib simberiya oo xaafid ah usoo degteen guri guri bay galayaan iyo weelii oo xiran gitaano iyo meelahaas inay dhacaan markii dhalmarkay arkaan inay dilaan gurigeen soo gala waxay dileen aabaheedi haweerkii iyo afar yani dhalatay lix marka idinka qoyskiina lix qof bay ka dileen dadkani gurigay wada joogeen dhammaantood dhammaantood gurigay joogeen anagoo nikaax baan qabnay gabar anagoo dhalataa la guursanayay maxaa ciidamada amsom ku kallifay inay gurigiina iyadoo layska joogo ay soo galaan ciidamadan aad sheegtay inay amsom ka tirsan Waayo.
yihiin oo ay- ay dad laayaan waayo waxay wa- waxba muubaxsanba waxay jecel yihiin inay gurya halka ay galaano ama meel xerxiran inay galaan oo waxa di oo di- dukaan hadduu yahay inay biliqsadaan adigu xilliga dilku dhacaya ma gurigaad ku sugnayd madax xaafidaan ku jiray laakiin gurigay markaas waa ka dheeray afar boos anagaan ka jirin dadkii kale guriga ku jiray ciidama ka badbaaday ha gabdha oo aan mid aan ew dhalatiyo iyo gabdho kaleeto oo xaafid ah oo amni aan ugu soo galeen inay oo meesha ay ku gambadaan intaas marka xooga waa la garaacay gurigay ka baxaale hor ubaxa socda mid aan ew dhalataale oo yaalkan yaris kolka ku xarayso muusaale geli kolkii ogaalka miyay dagaalameen een, walaalaha ama markii ay ciidamada u soo galeen maxaa ciidamada ku kallifay inay tallaabadan qaadaan ciidamada waxaa ku kelatay guriga ay soo galeen wiilashii ay farfayeen oo iga salaada duknaa nin walba kitaabkiisa uu wato maqrib ay dugteen markii gurigii ay soo babaareen qof walba ay galeen alaabaha kala gedyadeen kadib waa soo baxeen waay waxay isdheen war nimankan inay shabaab ay yihiinbo video fiican oo fiirba shabaaba muu kul yahay maya shabaaba maahay si waay saddexay bay ahayn saddexdii bay iskuna naqdeen marka go-aan bay soo saareen inayba ay ay dhaafin oo ay dilaanbo amisom saad sheegtay waxay ku doodayeen oo ama ay ay ay sabab uga dhigeen saad adigu sheegtay inay al-shabaab ka tirsanaayeen maxaad ku caddaynaysaa in aan walaalaha al-shabaab ka tirsanayn waxaan ku caddayn karaa walaalihii inayba shabaab ahaynin wiilay watada inayba waxba oo qorshe ay inay isla fulinin barnaamijkaasna barnaamijka ku ahaynin
kaasi waxa uu ahaa maxamed macalin iidey oo sheegay in aabbihii afar wiilo ay walaalayihiin iyo adeerkii lagu dilay magaalada marke ee dalka soomaaliya islamarkaasna dilkaasi ku eedeeyey ciidamada amisom halka amisomna ay sheegtay in ururka al-shabaab uu dilkaasi ka dambeeyey waxa uu u waramayey ismaaciil xuseen farjar halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ergooyin kor u dhaafaya ilaa saddex boqol oo qof ayaa maanta kismaayo ku ansixiyey dastuurka maamul goboleedka jubbaland haddaba cab- haddaba qorshaha ansixinta dastuurka ayaa cabdiraxmaan furre wuxuu ka waraystay cabdiqani cabdi jaamac wasiirka madaxtooyada ee maamulka jubbaland
waxaa horta programkan soo socday muddo eh, xoogaa ah laakiin qaabka wax loo ansixiyey waxay ahayd eh, saddex boqol oo laga soo kala xorey shan iyo toban degmo oo ay ka kooban tahay jubbaland degmo walbana waxaan kasoo xulnay ilaa shan iyo toban qof eh, kadibna intii ka dhinaatay waxay sii galgaleen maaragta civil society ay uka qeybsamaan diaspora oo ayagana ka qeybgalay qurba joogta iyo gruubo badan oo ayagana eh, interest group ama civil society waxay dhahaan marka qaabka lagu soo xulana wuxuu ku salaysnaa inta m p oo ka jirta ama eh, baarlamaanka dadka uga jira magaalo walba shan iyo tobanka degmay kasoo galaan m p walbana waxaa la siiyey ilaa afar qof waan gartay marka toddobaatan iyo shan m p waaye marka afar qof lagu dhufto waxay noqonaysaa saddex boqol sidaasaa degmo walba ay dad uga yimaadeen Een, dastuurkan waxaa loo gudbin doonaa xubnaha baarlamaanka jubbaland si ay u meel mariyaan haddaba iyadoo la ogyahay inuu muran ku saabsan uu jiray sharci ahaan das- ee, federaalka laftigiisu uu ka keenay mooshin baarlamaanka jubbaland markaan ka hadlayno Een, sidee la isku waafaqin karaa sharciyan arrintan wallaahi dowladda federaalku hadda baarlamaankeeda wax sharciyada ay u haystaan inay ama ansixiyaan ama diidaan dowlad goboleedyada maamulada ay soo dhisteen ama governance systemkooda ma jirto maamulka jubbaland iyo shacabka jubbaland baa approval ay uga baahan yihiin baarlamaan kastoo la sameeyo laakiin dowladda federaalka waa run waa dowladda federaalka waddanka o dhan bay xukuntaa laakiin wax shaqo ay ku leedahay annaga sharciyan ma jirto qaabka ay isu maamulayaan dowlad goboleedyada waan gartay waxa dacabashaa u yimaadana ma jirin marka waxa uu ahaa un go-aan si laabla ka ah ay ku gaareen haddee go-aankiina waa aragtaa natiijada kasoo baxday wuxuu u horseeda wadanka deganaansho la-aan waan gartay xilka madaxweyne axmed madoobe sida uu qabo sharcigii iyo heshiiskii lagu soo kala seexday magaalada adhisababa wuxuu ku eegyahay toddobiyo tobanka bishanaynu ku jirno waxaana lagu dhawaaqay in doorasho la qaban doono shan iyo tobanka isla bishanaynu ku jirno sidoo kale haddaba sidee loo soo dooran doonaa madaxweynaha cusub
horta xilka toddobiiyo tobanka kuma ekeen aan ku soco toddobiiyo labaatanka agost wey toddobiiyo labaatanka agostna qodobadii in la sameeyay ahayd bay ku jirtaa baarlamaanka ayaa dooranaya maadaama one man one bood aysan suuragal keen xilligan baarlamaanka shan iyo tobaatanka qof ah baa madaxweynaha u odaynaya waan gartay mudane waxaa jira weli dad ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulka jubba waxayna weli salugsan yihiin hanaanku wax u socdo oo waxbay tabanayaan haddii mar kale maamulka hadda jira dib loo soo doorto maxaa ka dhalan kara haddee maamulka dadku ma ay diidare waxaa dhici karta saluug inuu jiro hase yeeshee saluugaasi in la xaliyo waxay u taallaa maamulka uma baana wax dibadda oga yimaado waxyaalaha hadda dhacahaya oo xaqiirada naga yaabay waxaa ka mid ah dadku qaarkood inay isu arkaan meeshii qof qabiilkooda degan yahaba inay talada wax ku yeeshaan annaguna waxaan ku salaysannahay qaab degaan ah annaga qofkii degaanka jubbaland degan talada jubbaland waxbuu ku leeyahay laakiin qofkii jubbaland ka baxsan talada jubbaland waxba kuma yeelanayo kaasi wuxuu ahaa cabdiqani cabdi jaamac wasiirka madaxtooyada ee maamulka jubbaland wuxuu u warramayay cabdiraxmaan xuseen fure
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington bandhigga caalamiga ee bugaagta magaalada hargeysa ayaa maanta ka furmay magaaladaasi munaasabadda furitaanka waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin ka socda dowladda ingiriiska midowda yurub abwaano qorayaal aqoon-yahano siyaasiyiin iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah waxaa goobta bandhigga ku sugnaa oo diblomaasiyiinta iyo ka qaybgalayaashaba waraystay warbixintana inooga soo diray waryaheena barkhad maxamuud kaariye dhegaystayaal waxaan dhex taagnahay hutel guulada magaalada hargeysa waa howl weyn waxaa dhex fadhiya qiyaastii kun iyo dhowr boqol oo qof hadda waxaa ila soo istaagtan la taagan ayaan maxamuud cashuur oo ka mid ah qabanqaabayayaasha hargeysa international book fair islamarkaana agaasimaha ururka dhaqanka ee kayd ayaan waa farxad weyn inaan sanadkii sideedaad aanu inoo suura gashay inaynu madal intaal eeg iskugu keenno oo lagu xusayo aqoonta dhaqanka qoraalka akhriska marka runta waa dareen aan la cabiri karaynin martidu saad og tahay caalamka meel walba iskaga yimaadeen dadka goobta ka hadlaya waxaa ka mid ah dhegta aadna aadan ismaaciil bal marka ugu horsaan weydiiyo aadna muhiimadda ay leedahay bandhiga carruurda bugaagta hargeysa hawl baan u joogay maraykan laakiinse muhiimadday leedahay ayaan ayaan go'aansaday inaan soo duulo waxaan kula hadlay in sbaceka uu yahay ama aman maxaan ku dhaa space waxaan ku tarjumaan karan lahaye inuu yahay wax shakhsigu u baahan yahay ummaddu u baahan tahay qarankuna u baahan yahay oo international communitiga ay u baahan tahay inay somalilan sbacekaa ay leedahay ama meeshaa ay leedahay iyaga mas-uuliyaddaas ay saaran tahay iminka waxaa halkan ila taagan rashiid sheekh cabdilaahi oo lagu naanaysan rashiid garweyne waxa uu ka mid yahay dadka ka hadli doona ama u macno bixiyey halkudhega sanadkan ee carwada bandhiga bugaagta hargeysa halkudhega sanadkan waa sbace sbace markaynu u macnayna dhegaystayaasha rashiido maxaa ku macnaysa macnayntiisu waxa weeye waxaad tidhaahdaa sidaa la ii sheegay in buuggii xisaabaadka manaahijtii waagii toddobaatanaadkii la daabacay ku qarandululaati ayaa la iigu sheegay inuu yahay ereybixin soomaaliya buu horta u baahan yao laysku wada raacsan yahay anigu waxaan qaatay oo maqaalkaan ku qoray dhaxalreeb waxaan qaatay goob anigoo oo aan bir ku goynno odhannin waxa weeyaan waa kii ugu dambeeyey
sheekh maxamuud sheekh dalmar baa halkan ila jooga intaynala ina dhegaysanaysa goobta inala joogin waxaad u sawirtaa carwada waxaan arkay kutub badan buwaag badan la soo saaray waxaan arkay afkaar cusub oo dhallinyaradii ay leedahay oo yacnii bandhigani uu runtii soo saarayo aanna ogaadeen inuu jiro markaa taya dad iyo taya aqooneed iyo hiyi guud oo runtii qurux leh oo si aan u shahro aanan garanayn ayaan ku arkay iminkana waxaa la joogaa ku-xigeenka safiirka dowladda ingiriiska ku qaabsan etoobiya cat evanis waxaanan weydiiyey ugu horrayn dareenkeeda waxaan filayaa bandhigga caalamiga ee bugaagta hargeysa wuxuu muujinayaa dhaqanka qaniga ee somalilan leedahay waxaanay fursad u tahay inay isu yimaadaan dhammaan reer somalilan iyo dad ka socda dalalka kale ee caalamka waanaannu taageersannahay bilo badan ayaan ku fikirayay inaan imaado waa meel isu keenta dad fac kala duwan ah waana meel mudan in la yimaado
barkhad maxamuud kaariye v o e hargeysa
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo cabdulcasiis xuseen cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kaliya barnaamijkeennii martida mikrofoonka dowladda iyo baarlamaanka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii lasoo dhaafay in soomaaliya aan doorasho guud oo hal cod iyo hal qofa aanay ka dhici karin sanadka dambe sababa jira aawadeed madaxweynaha soomaaliya wuxuu sheegay inay iminka wixii ka dambeeya talada la wadaagayaan dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya si markaasi looga heshiiyo wixii la samayn lahaa qaramada midoobey waxay si cad u sheegtay inaan la ogolaan doonin in muddo kordhis ay samaystaan hay-adaha dowladda soomaaliya go-aankan ayaa haddaba xiisad siyaasadeed ka abuuraya soomaaliya waxaana muuqda jahawareer siyaasadeed iyadoo aan la ogeyn waxaa dhici doona haddaba barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaa marti igu ah cabdulaahi axmed cadow safiirkii hore ee soomaaliya ee magaaladan washington ahna siyaasi dhowr jeer isku soo sharxay jagada madaxtinimada ee soomaaliya waxa uu ku sugan yahay gobolka virginia ee dalkan maraykanka mudane cabdulaahi cadow kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a cabdicasiis waad mahadsan tahay aad iyo aad oo mahadsan tahay waa tahay su-aasha igu horreyseen dooni inaan ku weydiiye waxay tahay bal si guud aragtidaada ku aadan go-aankan dowladda soomaaliya ka soo baxay ee ah inaan doorasho guud oo hal cod iyo hal oo hal cod iyo hal qof ah aanay dhici karin sideed u aragtaa go-aankaasi cabdicasiis aniga soomaaliya haddaan ka imid ayaamaan moogahay waan la socdaa arrimaha soomaaliya gudaheeda waxa weeye waa caddahay mxuaha duruufaha maanta jira one man one boat maaragtay muxuu ahaa ma dhici karo taasina waxaa sar u ah waxa weeye nabad inay jirto dalka guud ahaan asxaab maaragtay ku tartamaysana inay jirto marka taasi muxuu ahaa wax suuragala maaha one man one boat laakiin waxaa maaragtay ah in in xoogga la saaro in doorashadii ay dhacdo waktigeedii inaysan ka dambeynin marka waa in mar marnaba aan dib loo dhigin marmarsiya ma dhici karto dadku waxay doonayaan isbedel ninka baarlamaanka shan sano joogay haddii waxa weye meeshii ma dhaxal ma aha waa in dadka fursad la siiyaa in kuwa kala soo galaan marka doorashadu waa inay dhacdaa kana dhacdaa maaragtay habkaas gobolada stateska ay ka yimaadeen oo laga soo xoro weeye laakiin waxaa muuqata in haddii aad leedahay isbeddel baa loo baahan yahay in laysku haysto balqaabkii isbeddelkaasi loo geli lahaa madaxweynaha soomaaliya dowladduba waxay leeyihiin wixii dhici lahaana dadkaan kala tashanayna marka sidee isbeddel loo samayn karaa bay kula tahay isbeddel adeer in cabaas cabdicaziis in la suubiyo waa waa laga maarmaan way muqadas weeye maxaa jira kasoo qabo stateska stateska waxaa dadku waxay degan yihiin all stateska degan yihiin marka maamulada statesku way abaabuli karaan muxuu ahaa xildhibaanadii iyaga mateli lahaa ee u mateli lahaa baarlamaanka dhexe u mateli lahaa way abaabuli karaan khilaaf iyo wax kalena ma imanaya maxaa jira stateska waxaa degan beelaa degan beeluhu dadkoodii bay soo xuranayaan odayaashii baa la raacaya dhaqanka raacaya maadaama asxaab aysan jirin laakiin marabasiya ma noqon karto maaragtay muxuu ahaa kana jiray kana jiray doorasho inay dhacda weeye isbedeli baali wey democracyga ku dhisan tahay nin maaragtay muxuu aha dee dhaxal meesha ule ma jiro marka haddii kale waxaa imanaysa dhibaato weyn baa imanaysa anu waayo arag baan oo haddii idhaahdo doorasho ma dhacayso waxbaa la cusboonaysiinayaa international community communityna waan ogno ma yeelayso shacbiga soomaalina ma yeelayo waa inay doorasho dhacdaa habkaas yaana ugu sahlan statuskeenna inay ka yimaadaan xildhibaanadii habka aada adigu soo jeedinaysood leedahay waa in maamul goboleedyadii ay xildhibaanadii soo doortaan n dad badan waxay ogyihiin xitaa maamul goboleedyadii iyagii qudhoodii qaabkii dhismahoodii iyo qaabkay ku dhisan yihiin iyo kuwa iminka dhimanba qaabka lagu soo dhisayo inaan laysku wada waafaqsanayn oo muran badan uu ka dhex taagan yahay marka siday kula tahay adig siday maamul goboleedyadu usoo dhisi karaan baarlamaankii marka madaxweynaha soo dooran lahaa cabdi casiis waxa weeye baarlamaanka markay xamar yimaadaan oo ay ka yimaadaan gobolada iyo dooranayaan markaa madaxweynihii iyo ra-iisul baarlamaanka laakiin waxaa laisku haystaa statekiisi hadda waxa weeye maamul goboleedyadii siday iyagii baaba laisku haysta weeye muxuu ahaa intaan dhiman oo aan muxuu ahaa dhismin way dhismi karaan sanad baa ka haray doorashadii wakti dheer weeye oo wax lagu maaragtay habeyn karo weeye meelaha maaragtay buuqa ka jiray istediyada weli laisku hayo dad baa degan dadkooda baa degan yihiin marka arrimahan laisku hayo siyaasadda ha laga tago laakiin waa in odayaasha dhaqanka ninka maaragtay madaxweynaha ka ah maaragtay iyo maamulkiisa ay mas-uul ka saaran tahay in doorashada ay habeeyaan oo ku habeeyaan iyadoo sharciga la raacahayo in odayaashii iyagu ay soo xulaan xildhibaanadii xildhibaanka soo xulaana markaas waxaa soo gudbinaya statekaa soo gudbanaya oranaya xildhibaanadii matalahayay statekan wa kuwaas xamar bay imanaya waa la dhaalinaya marka stateyada ama maamul goboleedyada ayaad leedahay marka hore waa in qabiilada statekaasi ama maamulkaasi uu ka dhisan yahay waa inay marka hore iyagu isku tagaan qabiiladaasi ay soo xulaan qofkii xamar loo diri lahaa ee madaxweynaha iyo baarlamaanka qaybgeli lahaa ha isu tegin xataa madaku waa wada degan yahay waa la wada joogaa odayaashu waa joogaan marka waxa weeye maamul goboleedka ayaa abaabulahaya sidii doorashada gobolkooda ooga dhici lahayd iyagoo la isticmaalahayo oo la maraya dariiqa muxuu ahaa oday dhaqameedka oday dhaqameedkana dhaqameedku way qaybsanayaan maaragtay muxuu ahaa xubnaha baarlamaanka waa la wada ogyahay maxaa ku jaban in la sameeyo sidii labadii kun iyo labiyo tobankii odayaashii inta laysku keeno oo dee qabiilada soomaaliya oo dhan ka socda inay soo doortaan qabiil walba xubintii baarlamaanka uga mid noqon lahayd haddii ay suuro geli weydo oo ay noqoto mxuaha habkan sheegaya in maamul goboleedu ay soo xulaan iyagoo dariiqa odayaasha dhaqanka maraya haddii ay suuro geli weydo wax ku jaban ma jiro in markaa odayaashii xamar la keeno oo doo oo ay doortaan maarata xildhibaanadii mar kastaba waxaa muqadasa waxa weeye hab kasta hala raaco waa in baarlamaan cusub inuu yimaado weeye baarlamaankaasna uu doortaa muxuaha ra-iiskii iyo maaragtay madaxweynihii oo markaa nidaam demoqrasigii isbedelkii saa u socdaa dhinaca dowladda markaad eegtay baarlamaanka waxaa muuqataa inay danaynayaan in sanad iyo wax loogu daro adigu siyaasi baa tahay rogcadaaya bahashana kor baad kala socotaa ma kula tahay xasan sheekh madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo baarlamaanka inay istaahilaan haba yaraadee sanad in loogu daro abadan abadan abadan taas waxa weeye wax ka soo horjeeda democracyga wax ka soo horjeeda maxay dowladani ma aha dowlad ku meel gaara waa dowlad rasmi ah weeye waa dowlad dastuurkeeda qabta weeye waa dowlad adduunka odhan uu qoonsan yahay waay kuwii hore oo saa oran jiray hanaloo dheereeya lamid ma aha marka waxa weeye waa in waktigii doorashadu ay dhici lahayd maalin inaan lagu darin weeye doorashadu inay dhacdo weeye
adigu marka muxuu yahay qorshahaaga siyaasadeed dhowr jeer baad isi soo sharaxday maad guulaysan maxaa muxuu yahay hadafkaaga adigu horta doorasha ma dhacayso meesha cabdicasiis inay ka baxda weeye soomaaliduna ma ogola international ma ogola doorasha ay dhacdo waa muqadas laga maarmaan weeye anigu nin soomaali ahay hadda anigu kuma lihi maaragtay muxuu ahaa waa tartamahaya iyo ma tartamahayo waktiga kaliga hadda horta ciladan weyn ee maanta na hortaagan ee ah in doorasha ay dhacdo meesha ka baxdo markaas cid kasta waa tartamaysaa oo waxa cid maaragtay la hortaagaya ma jirto laakiin waa in doorashada inay dhacdo weeye haddii taa dhicin waxa weeye haddee guri la degba ma jiraan marka waad waad isdiyaarinaysaa baan hadalkaaga u garto oo diyaar baad u tahay inaad doorashada ka qayb geshid anigu muwaadin soomaali baan ahay diyaar baan ahay inaan ka qayb galo laakiin waa in wixii maaragtay noodaan wax maaragtay socon kara waxayna socon karaa waxaa weeye shacbiga in la siiyo fursad la siiyo weye hawshan markaa isbeddelka inuu yimaado ay tahay in la gudagalo hawshan yaa hormood ka noqonaya waxaa muuqata in dowladdii saddexda sano iminka soo haysay iyo maamul goboleedyadii iyo dhinac walba in qoloba qolada kale ka shakisan tahay dee waxaa muuqanaysa un soo maaha in xafiiskii nicholas kay sidii mahiiga uu maamulay wakhtigii hore oo kale iminkana inuu maamulo maya anaga inuu ajnabina maamulo marna ma aha anugu ma qaba ajnabi marna inuuna maamulo xor baan nahay waxaan nahay dal maaragtay muxuu aha madax banaan baan nahay waxa weeye anugu hadda saan kuu sheegay xamar baan ka imid cid maamul goboleeda oo diideysa doorasho inay dhacdo ma jirto maxaa jira waxaa laleeyahy waa in maaragtay waana nidaamkii in la isbedelo weeye haddaan la isbedelin biyuhu maarata waa qurmahaya laakiin dad isku kalsoon oo ay siyaasada dhex mari karto oo israba oo isgaashaanbuuraysanayaa wax wadaaga laakiin iminka sida wuxuu muuqato isdhexyaac baa jira waa qolo walba qolada kale ma aaminayso marka maxaad ku diidantahay in qaramadii midoobay ay lug ku lahaadaan oy qaabkii odayaasha loo soo xuli lahaa si hufnaan oo transparency la sameeyo cabdicaziiz waxa weeye ajnabigu marnaba maaragtay soomaalida dhaqankeeda iyo uma uma dhulduleelaan kor way korjoogayaal waa ahaan karaan way fiirin karaan sida wax u socdaan maaragtay sida meelooba ay ka dhex jirtay electionka waxaa jira maaragtay dad oo observers wax la yidhaahdo la diro tago fiiriya taas waa wax macquula in la suubiyo laakiin waxa weeye gobol kastaaba madina doorasha loo istaagaya waad ogaan doontaa ballan wey ciid kastaba waa waa xamaasaa galaysa waxa leeyahay maanta laleeyahay muxuu ahaa yaan lagaa badinin kursiga bay raadsanaysaa kursigu ma aha mid maaragtay laleeyahay maya malo waa la aadahayaa gobol kastana waan hubaa aniga way suubinayaan puntland muxuu ahaa jubbaland muxuu ahaa central region hadda kan hare ee maaragtay ah maaragtay muxuu ahaa hiiraan iyo dhinacaas muxuu ahaa kan ah maaragtay south west ah kulli way gelahayaan waa luqbaa maxaa yeele bawalku dadka waa wada rabaa waa la aadahaya laakiin waxa weeye dowladda dhexe inay dhab ka tahay oo daacad ka tahay inay maaragtay iyagoo kaashanaya goboladii in la subiyo doorashadii ajnabigana international communityna anigu waxaan ku aada ku buurinaya international community inay korjoog ahaadaan observers ahaadaan oo wixii fiiriyaan ugu dambeyntii dad badan waxay cadow ku doodayaan in siyaasiyiinta soomaalida maamulada iyo dowladda iyo cid walba horkacaya aanay awooddii gacanta ku haynoo awooddu ay gacanta ugu jirto dalal kaloo dibadda oo weliba dalalka deriska afarta lagu fiiqayo oo la leeyahay siyaasiyiinta soomaalidu meelahaasunbay iska yaacayaane taladii dalku waxay ka goodaa dalal kale adigu gudihii baad ka timid waad la socotaa waad ku hamisay inaad waddanka maamushid iminkana xami baa kaaga jira in soomaalidu aan taladoodu gacanta ku jirin dadka ku doodaya maxaad odhan lahayd waxa weeye dadkaas ku doodaya soomaali gacanteeda iyadu hadee waxaad leedahay hadda adugu cidka cid kal uisotaa maamul qofkaas wuu ku maamulhayaa dowladahan aan deriska nahay ilaa hadda waxa weeye oo runtii lagu mahdiya waxa weeye ka qaybgalka ay ka qayb qaateen muxuu ahaa nabadda iyo xasiloonida soomaaliya marka saas waxaan ku jawaa waxa weeye adiga waxaad leedahay guri aad leedahay haddaad cid kale tiraa kaalayo maamul way maamulaysaa laakiin waxa weeye dariska wixii abaar ay noo galeen in abaarkii loo hayo daris wanaag inuu jiro laakiin qof walibaba gurigiisa inuu maamusho u xor u yahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa mudane cabdulaahi axmed caddow aad baa umahadsantaha cabdicasiis aad baa umahadsantaha waa tahay salaam calaykum salaamullah intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa cabdulaahi axmed cadow safiirkii hore ee soomaaliya ee magaaladan washington islamarkaana siyaasi dhowr jeer isku soo sharaxay jagada madaxtinimada ee soomaaliya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdicasiis xuseen cismaan oo inala socodsiinayey barnaamijka martida mikrofoonka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad haatan sugtaanba waa barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska washington caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa nala socodsiinaysa
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington oo qodobada aan caawa idinku hayaan ay ka mid yihiin bal waxa aad kala socoto waddankii u horreeyey ee aqoonsada dalkana maraykanka iyo inay weli kugu soo dhacday in waddankaasi uu ku yaallo afrika waxaan kale oon idin hayaa sheeko kolley aniga haddii aanan dhinacna u dhaafeen gudaha dalka soomaaliya aan sinaba iiga degteen idinkana laga yaabo inay sidaasoo kale idinla noqoto oo ku saabsan digaag loo karaysto si ay kuugu dhalaan ukun uu reer ku cuno iyo sidoo kaleunojaraada urdadii kagoe waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulaniyo waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulaniyo hasaaweedi habeenkii habeenkii habeenkii isniintii halo
waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington waddanka morocco waxa uu ka mid yahay waddamada ugu muhiimsan ee ku yaala waqooyiga afrika weliba saamayn isa soo taraysana ku leh waddamada kale ee qaaradda afrika iyo jaamacadda carabtaba wariye cabdisalaan ibraahim heriire ayaa waxa uu joogaa magaalada marakesh oo ku taalla bartamaha waddanka morocco oo ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee dalkaasi ee dalxiiskana loo tago balse cabdisalaan waxaan marka hore wax ka weydiiyey bal in uu inoo guud maro taariikhda waddanka morocco cabdisalaan caasha aad iyo aad baad umahadsan tahay waana ku faraxsanahay inaan kaala qayb qaato mar kale barnaamijka caweyska washington walaal waddanka morocco waxa uu ku yaalaa waqooyiga galbeedka xiga ee qaaradda africa waa waddan marka loo eego dhinaca koonfurta kulaalaya waddanka mauritania inkastoo u dhexeeyo dhulka weli muranku uu kasii taagan yahay ee saxraha galbeed la yidhaahdo oo aan umalaynayo markii ugu horreysay wararka aad dhegeysan jirtay in aad in badan idaacadaha ka maqashay caasha adiga laftaadu inkastoo khilaafka udhexeeyey jabhaddii bolisario iyo dowladda waddanka morocco heshiis nabadeed laga gaaray sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii haddana khilaafkii lahaanshiyaha dhulku weli ma dhammaanin ee dhinaca siyaasaddu dhinacan kale ee bariga waxaa ka xiga morocco waddanka algeria oo iyagana aanay sidaa isugu sansaan banaanayn inkastoo khilaafkooda aanu aada u xoog badnayn oo murano xagga dhulka iyo waxaasi ay jiraan morocco waa waddanka yurub ugu xiga oo spain ayay dee kaabiga isku hayaan oo biyo mareenkaa yar baa u dhexeeya baddaa yar morocco waxyaabaha kale ay gaarka u leedahay waxaa ka mid a caashaay waa waddanka saddexaad ee adduunyada badahan atlantic-a iyo mediterranean-ka labaduba ay maraan oo labadaba xeeb ku leh waxaana taa la wadaaga umun wadamada faransiiska iyo spanishka haddii taariikhdooda fog aynu ku noqono caashaay boqortooyada waddankani waxay soo taxnayd muddo kun sannadood ka badan marba weji ay lahaydba waxaana arrin aada iyo aada xiisow le noqonaysa caashaay in waddankan morocco uu yahay waddankii ugu horreeyay aqoonsado dalka aada maanta joogtee maraykanka sanadkii kun iyo toddoba boqol iyo toddoba iyo toddobaatankii ayaa budhcad budhcadbadeed berberiska qoladan loo yaqaane asal ahaan loogu yimi morocca ayaa badaha atlantica ka ugaarsan jiray maraakiibta ganacsiga ee maraykanka dabadeedna kacaankii maraykanka oo markaa caga adag aan ku taagnayn ayaa kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo siddeetankii ay heshiiyeen suldaankii waddankan morocco oo in maraakiibta maraykanka la ilaaliyaa dabadeedna xidhiidka ka dhexeeya waxa weeye ka ugu qoto dheer ama ugu taariikh dheere waddan caalamka maraykanku uu la leeyahay oo xidhiidh saaxiibtinimo ah oo marna aan jabin waa gartay caashaay waddankan dadka ku nooli waxa weeye dadkii asal ahaan loogu yimo berber loo yaqaano ama berberiska carabta ayaa iyana dabcan joogta oo mar dambe yimi dhaqankii afrikaanku kama madhna kii europeanisku kama madhna oo waddanka faransiiska ayaa abbaano ahaa ama inkastoona gumaysi rasmiya ku yeelanin waddankan morocco oo si rasmi aan ugu gumaysanin haddana inuu faransiisku ilaaliyo ayaa lagu heshiiyey kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo tobankii heshiiska faransiisku abaanka oo ahana wuxuu dhammaaday kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo kontonkii wow waa gartay marka waa taariikh dheer oo barnaamij dhan iyo barnaamijyo u baahanaya baan u malaynayaa haddii la yidhahdo taariikhda dalka morocco ha laga sheekeeyo herario laakiin markaan usoo noqdo laakiin haddaan usoo noqdo magaalada hadda adigoo dalxiiska u joogto ee marakash bal magaaladaas aad dalxiiska hadda u joogto ee marakesh la yidhaahdo ee ah magaalo si weyn dadku ay ugu soo dalxiiska tagaan bal waxa dalxiiska intaa la eg ay ku mutaysatay iyo waxa dadku ay kusoo beegsadaan magaaladaasi maxay tahay ee adigu banaa ku tagtay ku dhacda
su-aal wanaagsan caashaay horta sideedaba ishaa macalina waata la yidhaahdo marocco markaana hore u iman dee waddan iska afrikaan oo iska yaro dambaska ah oo maaragtay eed moodeysaayo wax badanoo laga sheegaanay jirin laakiin run ahaantii marka aad timaado fikraddaada wax badan baa iska bedelaya oo waa waddan horumar weyn ku tallaabsaday waa waddan dhaqaalihiisu uu yahay caashaay ka lixaad ee qaaradda africa laba boqol iyo labaiyo konton bilyan in ka badan ayaa sanadkii soo gasho waddankan marka la eego celcelis ahaan qofkii waxa soo galo kusoo beegmaya in ka badan toddoba kun oo dollar sanadkii taasina maaha mid ay kala mid yihiin inta badan wadamada kale ee africa waa waddan haddaan halkaa ku hakano lacagta dadku xagee ka soo gashaa cabdisalaam waa celcelis ahaan cashaay oo waxaa la eegayaa dakligii waddanka soo gelayay iyo inta qof kasta kaga soo beegmaysa waa gartay laakiin dee khasab sidaas ma noqonayso oo waa la kala batanayaa oo meelna maaragtay wax isku mida lama wada qaato aad iyo aad laakiin waxaa loo eegaya celcelis ahaan qofkii inta kusoo beegmaysa dadka waddankan tiradoodu waxa weeye afar iyo soddon malyuun in ku dhow waa dad aada u fara badan waxaa kaloo cajiiba caashaay tilmaanta waddanka sida aad sheegtay laga bixi maayo laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro uun waddankani marka juqraafi ahaan la eego wuxuu leeyahay dhulkii saxaraha ahaa wuxuu leeyahay dhulkii buuraleyda ahaa oo weliba meelaha qaarkood baraf lagu ciyaaro wuxuu leeyahay dhulkii beeraha ku wanaagsanaa wuxuu isugu jiraa nooc kastoo cimilada ah waddankan morocco waa laga helaa magaalada marakesh aad weydiisay haddaan usoo noqdo caashaay waxay ku taallaa bartamaha waddankan magaalooyinka waaweyn ee morocco ka mid tahay magaalada caasimadda iyadu waa rabaad magaalada xarunta ganacsiga waa casablanca magaalooyinka waaweyn waxaa ka mida markaa marakeshtan aan iminka joogo aan kaala hadlayo dadka degan magaalada iyo nawaaxigeeda ilaa laba malyuun oo qof baa lagu qiyaasaa waa magaalo dad aada iyo aada u fara badan oo dalxiisayaale ay yimaadaan waa magaalo aada u qurux badan waa magaalo aada u nadiifa caashaay magaaladan waxyaabaha inta badan loo yimaado waxaa ka mid a goobo fara badan oo taariikho ku yaalla kasoko waxa saacadu jira oo aan maanta tegey buurahan adduunyadao dhan caanka kae atlaska la yidhaahdee wadamada waqooyiga afrika mara buurahaasaa ku dhow oo saacadu jira marka dadku marka halkan yimaadaan buurahana way gaadhaan xeebtiina yaro kama fogo waa la gaari karaa marka sababahaasaa ka mid a kuwa dadku ay ugu badan yihiin ugu cag badan yihiin magaalada marakesh waa garta marka buuraha atlas waad soo aragtoo dhaayahaad soo saartay maxaa kaaga baxay maxaa kaa soo jiita adigood ka heshay
wallaahi caashaay waxa weeye maanta waxaan soo arkay khamiis maanta waxaan soo arkay wax aada iyo aada ii cajab geliyey niman dadka berberiska la yidhahaa meesha dego oo nimankaasaan ku kaxaynaya oo buurta dee garwadeen kuu noqonaya oo kusoo dalmarinaya marka hore way kuu sakhirayaan waxay kuoranayaan saacad bay qaadanaysaa bal aduu caashaay dhagaxaan siman oo meel la cuskado aan lahayn oo meelaha qaarkoodna sallaanaad ku koraysid ama aad kaga degaysid oo aada soconaysid in ka badan kun mitir qiyaas oo markaad dhinacan eegto aad soconaysa diyaaraddaad la socotaa waxna kaama xigaan marka waa inaad xagga buurta u jeedo ood bisinkana qabsato kow dhe waa garta marka dambeed soo degtana runtii waad ducaysanaysaa ilaahay inuu kaa soo nabadgeliyey meel dhexe markaad maraysaad kolba weydiinaysaa ninkayda wada meesha intee ka hadhay saad soo halkan ma ka noqotaa markaasaad haddana soo xusuusanaysaa intaad soo martayoo markaasaa soo saa oo show intii kuma sugayso oo show intii kuma sugayso markaasaa soo samana xagga arma xagga hore la qaatay iska sii soco waa tilmaantii reebiyigii soomaalida
hay hay hay fartay kuusoo godayaan waa gartay biyo dhacyada ugu waaweyn ee waqooyiga africa ayaa ku yaala oo khaasatan lasoo daawadaa buurahaasi kuwooda ugu dhaadheer caashahay waa ilaa afar kunoo mitir in ka badan oo ma kuwaasaad fuushay markaa maya maya kuwaa looma dhawaan kara iyaga ciddii isku daydaana dhowr maalmood baa lai sheegay inaanay kasoo geyoonin laakiin kuwaa dee kuwa ku dhow dhow mar haddaan koray miyaana khatar ahayn qudhayda
haddaabad buur fuushay khatar baa taa waxaan waxaan weli xusuustaa buur buurta sheekhoon gaari ku agmaraan ka baqay malaha taa haddii laygay kama soo noqdeen aniga wallaahi caashaay buurtaa sheekhaad sheegaysa aad baan u garanaya bannaan bay noqonaysaa ka warran markaad ku wanaad marka buuraha dushooda markaad kortoo kale maxaa ku arkaysaa maxaa arkaysaa
halkan waxaa la tegayaa ee loo socdaa waa meeshan biyadhaca ee weyn marka caashaay subxaan allah waxay u garanayaan walaal nimankaa ku kaxaynaya dhagax dhagax iyo laablaab iyo markaasay koornayaan halkan isku taag oo halkan isku taag oo garabkay qabso oo halkaa kasoo dhaadhac meelaha qaar bay koornayaan fadhiiso dabada ku siq markaasaa subxaan allah oon cagaha lagu aamini karin dee cagaha laguma aamini karayo ma dhagax siman oo walaal aad ka degayso waa laga faniinaya markaa waa laga faninaya haddii kale marka waa inaad bisinkana qabsato dabeedna aad dabada ku siqdo marka haddaad faniinto ma buurtibaad dhinac kale uga dhacaysaa mise haadaan baa ka dhacaysaa marka de maye sida aan ku arkay buuraha daalo iyo meelo kamid ah buurahan dhaadheer ee sanaag iyo haddii aad cagta meel la weydo waad socotay xabaalmadoon baa la yidhaahdaa baa lai sheegay buuraha sanaag meelaha ku yaale lagaa daba imaan maayo hadduu ka dhaco lagama lagama daba tagaba wa marka marka tiyo dhaadheer baad maanta soo aragtay bismillaahi raxmaan raxiim tiyo dhaadheer baan soo arkay oo laakiin dad fara badan oo caruur iyo dumarba leh oo meesha maraya markaad aragtaad yaro dhiirinaysaa aad soconaysaa wadamaadaa ka liitaa cabdisalaana waxaan sheeke ku maqli jiray haddii day haddii dayaxa la tago guryo lagu lahaan lahaa soomaali baa loogu tegi lahaa buurahaas aad dul maraysay aad tagtay dad soomaaliya ma ku aragta walaal magaaladan ku arkay dhowr qof oo soomaaliya maraakesh gudaheeda laakiin halkaa buurahan atlaska kumaan arkin laakiin soomaalidu si sii siyaadaysay dalxiis waddankan ugu yimaadaan morocco
inta kaleba yeelkeeda weli dhegaysta ma kugu soo dhacday inaad karaysato digaagad si ay kuugu dhasho ukunaad cunto anaa hoba jawaabtu waa maya oo waxaa markiiba maskaxdaada jug ku soo dhahaysa oo maan iibsada intaan digaag karaysanayo hase ahaatee dalkan maraykanka ayaa hadda aad looga hadlahayaa in la karaysto digaagadaha oo ay dadka jecel cunista ukunta ay ka wabxaan ukun loogu dhalay gurigooda waa sheeko aad u xiiso badan waxaa inoo haya maxamed colaad xasan caashi horta arrintan waa mid qabsatay warbaahinta dalka maraykanka oo beryo badan la hadalhayay waxaana ku timid waxaa la ogaaday in ukunta qiimaha lagu kala iibsado dalka maraykanka sanadba sanad ka dambeysa kursi kacaysa marka la fiiriyo labaiy tobanka xab ama dirsinka ukunta ee dukaamada laga soo iibsado marka waxaa la leeyahay marka lamaano ku nool gobolka pennsylvania meel ka mid a ayaa fikir la yimid oo waxay yidhaahdeen dadka intii ukuntan ay kusii qaaliyoobi lahayd mar walba maad samaysaan digaag la kareeyo oo gurigooda loogu geeyo oo marka ukun u dhala marka lamaanahan waxay sameeyeen website la yidhaahdo renthejekin com oo qofka uu gelayo warbixintiisii iyo xogtiisii ku saabsaneed xagga lacag bixinta iyo kaararku gelinayaa dabadeedna digaagiibaa guriga loogu keenayaa marka waxay leeyihiin dhegayso karayso digaag dot com karayso digaag dot com oo websiteka internetka wax lagu kala iibsado ayay ciwaanka u samaysteen marka waxaa laleeyahay ilaa iyo hadda markii ay bilaabeen waxay kareeyeen ka kareeyeen laba boqol oo macaamil oo ku nool toban gobol oo ku yaala dalka maraykanka iyo ontario oo canada ah iyo prince edwards island jasiiradda la yidhaahdo iyadana canada ku taala ayaa dad ku nool ay ka karaysteen waa garta marka digaagii baa la karaystay dadkii marka iyagaa gaarsiinaya dadka iyagaa gaarsiinaya oo xogtii halkaa la geliyey rent dot comka ayay rent the chicken dot comta xogtii la geliyay bay raacayaan iyagaa uu geynaya qofkii gurigiisa qofkaana wuxuu haysanayaa muddo lix bilood oo kulaylaha lagu jiro dalkan maraykanka lixdaa bilood ayaa maaragta isticmaalaya ukuntaa bay dhalaysaa wiigii waxay dhalaysaa casho afar iyo toban ukun bay dhalayaan labada digaaga toddobaadkiiba marka marka waa intii dersinka ahayd waa intii dersinka ahayd oo laba laba ay dheer tahay oo dalka maraykanka dersin baa toddobaadka dadka qaar isticmaalaan marka laba haddii lagu daro waa afar iyo toban marka dersinkiioo laba dheer ayuu qoyskaa helayaa lix boqoloo doolar buu bishii bixinayaa lix biloodna wuu haysanaya marka waa darsin iyo suubis darsin iyo suubis waa gartay marka la fiiriyo qiimaha qoyska ay ugu kacayso oo kun marka ay lix bilood oo kun iibsadaan oo wax walba ay ku quracdaan marka la qiimeeyo waxaa la leeyahay qiimahan baa aada uga yar waa gartay marka waxa kaloo xiisaha leh ayaa ah dadka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan ogaano waxa aan cunayna halka ay ka imanayaan oo maraykanka waxaan ognahay dukaamo waaweyn baa ku yaala xataa tuulooyinka iyo meelaha miyiga ah qof waliba dukaankaabuu tagaa wax ka soo iibsadaa haddii xitaa kan beeraleyda wax beere xitaa waxaa laga yaaba wixii uu beertay inuu inta dukaan geeyo dukaankii dib uga soo iibsado waa garta marka waxay leeyihiin waxaan rabnaa ukunta aan cunayno inaan ogaano in ay digaag ka timid ama dooro sida loo koonfurta laga yidhaahdo inay digaag ka timid iyo in ay si kale ku timid bay rabaan inay ogaadaan waxay doonayaan waxay cunayaan halkaay ka yimaadeen inay ogaadaan waa gartay marka dadku waxay isweydiin karaan colaadow mar haddii dadka ay sidaa rabaan ujeeddada dhanba ay tahay inay ukun ay og yihiin inay digaagad ka timid inay cunaan maxaa loo karaysanaya oo aan loo soo iibsan karin digaaggii caashay waa halkaa halka sheekada u dhimanaysa oo laga yaaba dad badan isweydiinayaan dalka maraykanka xeerar baa ka jira xayawaanka qoseeya oo maaragtay magaalooyinka oo kale lama ogola in qofka digaaga ku dhexaysto ama bay'ada ama caafimaadka wuxuu dhimayaabay leeyihiin tuulooyinka waa xayawaan oo dhan marka laga reebo kuwan loo yaqaano rabaayada sida eyga iyo wixii la midka aan maaragtay dhaqaalka loo isticmaalaynin sidaa daraaddeed marka meelaha baadiyaha waa la ogolyahay laakiin shuruuc baa jirta oo qofka lagala xisaabtamayo caafimaadka xayawaanka iyo dhaqaalihiisa waxaasoo dhan baa laga kontaroolaya inuu qofkani calaashaan u heli karo digaagan wixii uu cuni lahaa wixii cuni lahaa iyo haddii uu xanuunsado caafimaadkiisii wuxuu dhakhtar ku geyn lahaa iyo daqligii inuu meel u yaallo waa gartay marka haddaad sabaal tahay digaag iyo xoolo ma soo iibsan kartid waayo mas-uuliyaddoodaa ku fuulaysa carruurtii bay ka mid noqonayaan
weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a wax badan ayaad dhegaysta maqashay heeso uu qaado fanaanka axmede abubakar oo ka mid ahaa fanaaniintii hobolladii qaranka ee waaberi nasiib wanaag ayay noo tahay in aan barnaamijkan caweyska ku waraysanno aan wax badan ka ogaano taariikhdiisii faneed iyo tiisii gaar ahaaneedba fanaanka oo muddo ku noolaa dalka yemen ayay waryaheenna magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac kula kulantay magaalada boosaaso fanaankii qaranka ahaa oo muddo badan ku soo dhex jiray fanka soomaaliyeed oo la yidhaaho magaciisa axmedey abubakar alacamaali axmedeyow dad badan ayaa ku dhagaysanaya inta badan jiilka soo koraya ma aysan yaqaaneen axmed dey lama kulmin xilliyadii uu heesi jiray bal horta waxaad nooga sheekaysaa aniga iyo dhegaystayaasha sababta kugu kaliftay inaad fanka kusoo biirto fanka muddo badan aan ku dhex jiray dhibaata waa ka maray dhibaatada aan ka mari waxawaaye dad xaashiyiina iska jiray faadumooy wala dad iga caawiyo hadda oo iga celinayay maadaama aniga sida aanu indhala'aa anigu xaruur ayaan indhahaan beelay maya maya anigoo sideed bilood jiro oo sanadda xataa sanad ma gaarin ayaa waxaa igu dhacday jiradan la dhahay jadeeco jiradaas ayaa indhaha i tirtay markaa ka bacdine sidaasaan ku weynaaday ilaa aan fanka ka galo ku dadaanay waxaasoo dhanaan cirib taray axmedow waxaa la sheegaa inaad ku soo biirtay ugu horeyn kooxdii jiminasate oo markii dambe la baxday shareero oo ay ka mid ahaayeen axmed naaji jeeri iyo cantar naaji iyo rag kale oo kooxdaa ka mid ah maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabihii kala gedisnaa aad qaban jirteen horta intaan jiminasate noqon oo shareerana la bixin waxaan samaynay koox la yidhaaho james blue oo kulli gaala talyaani ah muujiga waxaa noo garaaci jiray gaala talyaani waxaan barnay heesagii soomaalida ahayd waxaan barnay heesaha jaaska ah oo lagu ciyaaro soomaali ah aan samaynay waxaan samaynay heeso oo matalan lagu maaweliyo dadka markaa ka bacdi waxaan u bixinay james blue waa kulli gaalay ahaayeen aniga iyo laba kale ayaa maarata muslimka ahaa ma muusigay idii garaaci jireen mase soomaaliga ku heesi jireen muusikay garaaci jireen bas ayagu wax ka bahay muusikay garaaci jireen yaa kooxda marka james blue yaa kugu weheliyay adiga james blue waxaa noola joogay ilido saciid cabdalla na la yiraa oo hadda dhintay allah u naxariistee sanadan gudaheeda oo dhintay kaasi aniga iyo mid kale ayaan ahayn inta kale gaaray ahayn kadib markaad jiminasata kusoo biirtay markaasaa la sameeyey aan gaasa iska burinay kuwanaan keenna marka meeqa ruwaayood ka qayb qaadatay axmedow riwaayada badanaana ka qayb galay maxaa ka mid ahaa oo ka mid a luuliileyla shan iyo tobanka shumeey caasaq iyo iyo odolkii culus guurka maxaa gadaal u dhigay guur waa nasiib gacalka habuubin kibirkii beerta aa karfin saari jaceelka riwaayada badanna la jirkanaan ka qayb galay waa gartay marka inta badan hoos baa kasoo qaadi jirta axmedow waxaa la sheegaa adigoo muddo yar ku jiray fanka inaad jeclaatay gabar la oran jiray caashe axmed oo dhigan jirtay iskuulla media centraale sugaantaadana inta badan ka dhex muuqatay magaceeda maxaad nooga sheegi ka dhaaqsada gabadhaas waa jeclaa waxaana ku jeclaaday nin oo ina adeerteeda qabay gabadh ina adeerteeda ah ayaan saaxiib noqonnay ninkaasaan wada qiili jirnay markaan heesaa samaynay waxaasiyo yarta meeshaan ku arkay oo ku bartay waa fiicneed haddana mar iskuulkan ugu tago jiray waa qof ilaahay subxaana wa tacaalaa aad bi aad maaragtay baari ugu dhigay aqlaaq akhlaaqdeeda iyo waa wax laga sheekay karin marka sidaasa anigana ku jeclaaday adiga waxaad ii sheegtay adoo sanadka yar inaad indhaha beeshay heesahaagan wax ka dhex muuqda in gabadha quruxdeeda iyo aad aad uga heshay marka see ku aragtay see gabadha tilmaamaha uga bixinaysay wallaahi horta sheekaan ku maqlayno gurigood markaan tegi jiray iyo bannaankaas iskoolka iido markay joogto waa laga daba ordi jiray dad baa baabuur u joojinaya dad baa waxaa leey waa quruxdahay hataa waxaa lagu keenay baakooyinka maastikada iyo xanjada masuuradeeda iyo waa anaga waa dagaalami jirna markaas waa diidayna ka bixiyo masuurka gabarta waa qurax badneed saa darteed iyo akhlaaqda aa ku diidanaysaa bal heestii ugu horeysay oo aad u qaado maxaad nooga sheegi kartaa teleefon ayaan u diray mahalowba ugu horreysay ha teleefon aan u diray teleefonkii halow baliina waa iska caadi waana la yaqaanaa dadkao dhan a yaqaanaan waa wax aniga iyada islaafsa jirna oo hataa markii kowga wuxuu leeyahay waa hadiyad heeskuye halna yuu ku dhaafine hagaag muu maqlaysaa haman bay bixiyso hoos baad u hadashee mayugaa la joogaa macnaha koowaad waa fiicneed marka labaad tartiib adarkeed waa gaabsatay isla markii ani waxaan dhahay hunno daraadda hurdadii ka go'aye waxaan hibanayaa weli halkii aan kulaniyo عساويني عساويني ابنك اسنت الو الو الو وهدية استوي هلنا يوكو دابني وهدية استوي هلنا يوكو دابني هاجاك هاجاك هاجاك مو مقليسا الو الو الو الو هم هم بيبحيسو أصبعت وهذا الشيء أم أم بيب عيسو أصبعت وهذا الشيء مغيقا مغيقا مغيقا لتشوقا ونوي درادا ورددي كقوي waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulaniyo waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulaniyo hasaaweeni habeenkii habeenkii habeenkii isniintii halo
Hello. بحيثو وصفاد هبشو هم هم بحيثو
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale ismaqlayno waxaan dhammaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
heestaas iyo barnaamijka caweyska washington sida caasho u sheegtayna waxay dhegaystayaal u dambeeyeen idaacaddayadii oo dhan inta haddii la idhaahdo toddobaadhaada lixdii barhka bareer oraynu kulmi doonno anigoo maxamed cabdi ismaail xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaas iyo caweysi wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.